aan ku bilownay magaalada hargeysana waxaa madaxda weli ay hadal hayaan masiibadii dabka ee dhowaantan baabi'isay suuqa weehaan waxaase dhinaca kaleeto daaha gadaashiisa sii xoogaysanaya ayaa la yiri saameynta abaaraha ku dhufatay somalilan oo ahaa haatan la moodo in ay arintan suuqa ku iloobeen mas-uuliyiinta halkaasi wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle ayaa haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan kasoo diray hargeyso
ganacsatada iyo qaybaha bulshada ee kala duwan ayaa dhexda u xidhay inay gurmad u fidiyaan dadka reer guraaga u badan ee biyola'aanta ka dhashay roobabka raage iyo abaaraha daba dheeraaday ay ku dhufteen waxaana dadka magaalooyinka ku noole ay ahaayeen halka ay tilmaansanayeen dadka reer guraaga a wakhtigu waa wixii ka horreeyey jimcihii aynu ka soo gudubnay ka hor intii aanu gubannin suuqa ganacsiga ugu weyn somalilan ee waaheen ee magaalada hargeysa tan iyo maalintaasi waxaa indhaha dadka muwaadiniinta somalilan meel kasta oo ay joogaan guud ahaanba dadka soomaalida ah iyo beesha caalamkuba ay isha ku hayaan islamarkaana indhahoodu eegayaan waa gurmadka loo fidin karo dadkii waxyeelladu ka soo gaadhay suuqa ganacsiga ee waaheen tan iyo maalintaasi gurmad oo dhammi waxa uu isu beddelay sidii gacan loo siin lahaa dadkii ku caydhoobay suuqa waaheen suuqa waaheen laftigiisa iyo bulshada hargeysa ku nool ayaa ahaa il dhaqaale oo si toosa iyo si dadbanba saamayn ugu lahayd dadka reer guraaga ah ee gobolkan iyo gobollo kaleba waxaana ay saylad u ahayd suuq weynna u ahayd dadkaasi nolosha dadka reer guraaga u badan iyo biyola'aantii gobollada bariga u badnayd ee taagnayd waxay ahayd mid dad badani ay xasuusan yihiin cali xasan waa dhaqaalayahan ku nool magaalada hargeysa waxaa u muuqda in loo baahan yahay in labada gacmood ee bidix iyo midig labadaba gurmad lagu fidiyo iyadoo ta miisaanka weyn lagu gurmanayo dadka waxyeelladu ay ka soo gaadhay suuqa waaheen maadaama baaxadda dhibtaasi ay tahay ta ugu weyn ee hadda somalilan ka taagan dhinaca kalena waxa uu tilmaamayaa inay muhiim tahay in gacanta bidixna lagaga warhayo dadka reer guraaga ah ee bisha barakaysan ee rabadaan u baahan gacanqabadka biyo iyo raashinba dhaqaal ahaan waxay noqonaysaa in runtii dadku isku wada xidhnaa waa la iloobay dadkii reemiyiga ahaa haddaba dadka iyadoo rabadaan lagu jiro iyada oo dhaqaalaha dalku ay marka horeba la daalaadhacayeen dadkii reemiyiga ahaa abaaraha iyo biyola-aanta iyo haraadka ayaa waxaa runtii kusii siyaaday in arrintan suuqa ka dhacday oo noqotay iyana arrin runtii mucjiso noqotay oo iyana dhaqaalihii dalka qayb weyn ka ahayd iyo gurmadkii looga jiray dadka tabaalaysan ee remiiga haddaba waxaa iyadoo rabadaana lagu jiro qof kasta oo reer somalilanaba waxaa loo baahan yahay oo laga codsanayaa in gacan bili-aadminimo ay u fidiyaan iyo dadkii reemiyiga ahaa ee marka horeba gurmadka loogu jiray ee biyaa loo dhaaminayey baaxadda abaaraha somalilan ka jiray ayaa u badnaa gobollada bari ee somalilan sida togdheer sool iyo sanaag abwaan xasan muuse si arag waxa uu degan yahay degmada ballidhiig ee gobolka togdheer waxa uu iftiiminayaa baaxadda abaarta markii hawshani timi tii hore ee taagnayd ee ahayd xaaladda abaareed dee waxaa tanaa lagu ilaaway oo maanta dadka qalbigiisii haddii alla ka dhigo saamayn ku yeelatay walidaalika tii horena way jirtaa oo sideedii u jirtaa wax bedelay oo abaartii isbedel macnaha ka yimi jiro roob ma diin hadduu meelaha qaarkood ka da-ayna dee roob wax bedelay wax weyn bedelay ma aha dee baahidii sidiiba u taagan tahay aada iyo aad bay maaragtay dalkali u taagan tahay waxaynu maaragtay doonaynaa inaynu xasuusnaano oo dee isku la doonayo in maaragtay ummaddu ku baraarugsanaato ummadeennu in aan la ilaawin muxuu ahaayey xaalaadkii jiray iyo xaaladii abaareed iyo dadkii baahsanaa meel walba tuulo kasta iyo haddii alla ka dhigay gobol kasta iyo dhan kasta oo dalkeena kamidaba ku rafaadsanaa iyagana xaaladoodii waxba iskama bedelin marka waxaa loo baahan yahay in la xasuusnaado waxaa loo baahan yahay in haddii alla ka dhigo aan waxba maaragtay lala hadhin waxaa loo baahan yahay in maaragtay la isu gurmado oo dadkii muxsiniinta ah ee samafali jiray ay maaragtay siiba aada u xasuusnaadaan cid kastaba wuxuunbay haddee walow qowl laha ahaato xitaa hadalka yaa wuxuu ka mid yahay mararka qaarkood dee caawimada iyo muxuuahay gurmadka oo kelimatu dayiba sadaqaha la yidhi marka waxaan isku baraarujinaynaa xaalad baynu ku jirnaa xaaladaasna haddii xaalad kasta oo timaadana waxaa loo baahan yahay in lagaga gudbo wanaag iyo wixii ku habboon iyo waxistar iyo haddii alla ka dhigahayo iskaashi way ku jirtay gabaygay ku jirtay hadday dhinac masiibada hesho lagu dhaneegaado dhabta inaan iswada maalin iyo dhabarka mooyaane inaan dhegaha kala hawdanaa maaha dhaqankeena dhaqankeenii hore ahayd hay dhibaato ay yimaadaba in layska maartay gargaarsado waxaynu ku jirnaa bisha barakaysan ee rabadaan taasi oo dadka muslimiinta ahi ay kordhiyaan taageerada iyo gacanqabashada kooda baahan ama saboolka ah farax cabdi muuse waa hooyo ku nool magaalada hargeysa iyada laftigeeda ayaa ka dareen bixinaysa dadka reer guuraaga ah khaasatanna wakhtiga abaaraha abaara adag baa dalkeena haystay baryahanba weynagii gormudka abaaraha ku jirnay ee guddida lahayn ee dhaqaala u wadnay haddana waatii masiibada ilaahay halkaa ka dhacday dee maxaa la dhaha suuqeeni weynaaye waaheen marka an waxaan kula talin lahaa inaan dadkeenii laylaawin reer guuraaga ahaa ee maxaa la dhaha xoolo haystay ee bacdiyaalka ahaa inagoo labadaaba ka duulayno inaan kuwana midigta ku qabanaa kuwana badaxda ku qabanaa ilaahayna hasi inaga inoo soo eego waa bir rabadaan waa soddon cisho waa maalmihii khayrka lahaa ee lala baxayay wixii ilaahay qof walba u dhiibay ee ilaahay u barakeynayay marka waxaan kula talin lahaa inaan laylaawin labada maxaa la dhahdaa tacabee ina haysta kaa suuqa waaheen iyo kaa kale labada waa masiibo dabeeciya ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa inaynu dadkeena siinaa inu ilaalino khaasatan ganacsatada cid waliba ciddii wax haysaaba waa inay eegtaa dadka reer guuraaga ee baktiya ee biyo la-aanta ku jira ee xoolahooga ka ka madheen khadar maxamed cakuule v o a hargeysa